bsmi illaahi الرaxmani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslama عlىa nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi الtaأnii wاlcajalati wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid fi الtaأnii deganaanta wاlcajalati iyo deg iyo degdega التأني iyo الcajلة cagsi bay isku yihiin تأnigu waa tarku الاsتicjاal degdegista oo laga tago oo deganaan wاlcajalati cajaladuna waa degdega iyo fudaydka ayb wuxuu ku kala yimid labadoodaba qaala xadaثna نصr بن عaliي wهuوa الجهضمiي qala xadaثna نوح بن qays whuwa أbu rwx الbصriي صdوq عan cabdاللahi بن عمrان whuwa التaymiي الطlxiyu maqbul rawaa lahu التirmidiyu faqad عan cabdالlahi bni srj عan caaصm الأxwl huwa caaصm bn sulayman alأxwl عan cabdالlahi bni sarjis almuزaniyi ana الnabiya sal اه l slm qaal aلsamt الxasanu hadyiga ama qaabka wanaagsan watu'adatu deganaanta waliqtisaadu dhexdhexaysiga juz-un qeyb waaye min arbacatin wa cishriina juz-an labaatan iyo afar qeybood ka mida oo min annubuwati ah waa qeyb afar iyo labaatan qeybood oo nubuwadu ka kooban tahay qeyb ka mida yacnii awsaafta nubuwadu ay leedahay waxaa ka mida alta-anii ama atu-ada ayaa ka mid a tilmaamaha ambiyada ayb markaa macnuhu maaha qofku hadduu juz ka haysto qeybtaas inuu nebi yahay maaha ajzaa badan baa nebinimadii ayaa ayay ka kooban tahay qeyb haddii marka uu haysto eeambiyadii uu kaga dayday ama uu ku sifoobo maahan isaga inuu markaa nebi yahay ama derajo nebi uu taagan yahay maaha ayb ayb masale marka waxaa jirta ibnu xibbaan xoogaa aada loogu dhibay oo wuxuu yidhi annubuwatu cilmun wa camalun nubuwadu wuxuu yidhi waa cilmi naafica iyo camal saalixa ragga qaar baa marka waxay u qaateen marka inuu leeyahay nubuwadu waa la kasban karaa oo haddaad cilmi ku dadaashid camalna ku dadaashid yacni nebi waa noqon kartaayay ka fahmeen warkiisa markaasay arrintaas aada ugu ceebeeyeen ku dacniyeen ku dureen culimadan hadda marka waxay yidhaahdeen markuu leeyahay annubuwatu cilmun wa camalun kama wado inuu mubtadaha khabarka ku xasriyo oo nubuwadu waa cilmi iyo camal bis inuu leeyahay ma aha ayaga xasrigay ka fahmeen xasrigana meesha ma yaalin sidaasay marka ugu cudur daareen waxyaabaha marka sidaan oo kale ah ma keenayso waxaasi waa qeyb nubuwada ka mida iyo haddii la yidhaahdo macnaheedu maaha qofka inuu nebi ku noqonayo taas nubuwada waxaa u weheliyo ilaahay doorashadiisa allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ayb waa marka doorasho alla uu dooranayo qofka meesha risaaladiisu ay dhacayso ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabaas qaala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna nuuxu bnu qays waa xadiidkii hadda min dariiqi qutayba hadda ku keenaa markii horena min dariiqi nasr bni caliyin الjahdamiy ayuu ahaa can cabdillaahi bni cimraan can cabdillaahi bni sarjis farqiga riwaayadan iyo midda dambe udhexeeyana waxay tahay caasim alaxwal ayaa ka maqan midan dariiqii horena cabdullaahi bni cimraan iyo cabdullaahi bni sarjis waxaa udhexeeyey caasim alaxwal can الnabiy sal l slama naxwahu walam yadkur fiihi can caasimin ma sheegin wاsaxiixu xadiiu nasr bnu xadiidu nasr bni caliyin xadiidka nasr bnu caliyinaana saxiix ah yacni caasim meesha waa ku jiraa waayo riwaayadana waa mursal khafi irsaal khafi ah baa ku jira qala xadaثna mxamed bn cabdاllahi bni baziic qala xadaثna bshr bn اlmfadl can qurata bni khaalidi can abi jamrata wahuwa nasr bnu cimraan addubaciyu can ibni cabaasin ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama qaala liashaji cabdilqays nebiga wuxuu ku yidhi reer cabdilqays ninkoodii daqarnaa ina fiika khaslatayni baa kugu sugan yuxibuhuma allaahu alla uu jecel yahay alxilmu waalaanaah dulqaad iyo kaadsiimo qaala hada xadiidu xasanu saxiixu gariib ayb marka warkan xasanun saxiixun gariib nusaqa makhduudaadka kuma soo aroorin wuxuu ka sugay marka hal nusqo haamishkeeda ayuu ku yaalay markaasuu qoray halkan ku qoray ayb ayb qaala wafi lbaabi can اlashaji اlcasariy baabka waxaa ku sugan marka xadiid ashaji اlcasari xadiid alashaj اlcasariyu waa ashaj cabdilqays laftiisa qala xadaanaa abu muscabin اlmadaniyu qala xadaanaa cabdulmuhaymin bni cabaas bni sahl bni sacdin الsaacidiy ayb wuxuu galaa marka sahl bnu sacd awowgiis ah cabdulmuhaymin bni cabaaskana waa daciif rawaa lahu tirmidiy wbnu maaja can abiihi aabihi waa hiqo cabaasu bnu sahli bni sacdin can jaddihi waa sahlu bnu sacdin asaacidiy qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama alanaatu kaadsiimada min allahi ilaahi xaggiisay ka ahaatay waalcajalatu degdegana min ashayطaani buu ka ahaaday qaala hada xadiidun gariib waqad takalama bacdu ahli اlcilmi waxay ka hadleen fii cabdilmuhaymin bni cabaas bni sahlin wadacafahu min qibali xifdihi bacdigaasna cabdulmuhaymin buu daciifiyey xagga xifdiga qaala baabu maa jaءa fi الrifqi dhimrinta wixii ku yimid qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan can camr bni dinaar can bni abi mulaykata can yacla bni mamlak can umi الdarda can abi الdarda can الnabiy sal ا l slam qaal man ucطiya qofkii la siiyo xadahu nasiibkiisa min الrifqi oo dhimrinta ugu nasiib ah ama dhimrinta xaggeeda laga siiyo faqad ucطiya waa la siiyey xadahu dheeftiisa oo min alkhayri ah acdaadaa laba mafcuul qaadato mafcuulka koowaad waa naa'ibulfaacil ahaan ay u qaadatay waa manka u laabana xadahuna waa mafcuulkeedii labaad waman xurima qofkii laga hoojiyo xad oo laga manciyo xadahu min alrifqi dheeftiisa dhimrinta xaggeeda faqad xurima xadahu min alkhayri waa laga xarimay waa laga hoojiyey qaala wafi lbaabi can caaishata wajariir bni cabdillaahi waabi hurayrata qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka rifqigu de inuu fadli leeyahay oo wax wanaagsan uu yahay qaala baabu maa jaءa fi dacwati اlmadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa wixii ku yimid qaala xadaanaa abu kurayb هو محمد بن العلاء قال xdثna وkيع عن زكريa بن إسحاq عن يحyى بن عبد الله بن صyفي عن أbي معbd أbو معbd mولى بن عabاas weeyaan ناfid ayaa magaciisa leedahay ناfid mولى بن عabاس الmkي ثqة rawى lh أصحاaب الكتب الستة عن بن عabاasi أنa رsuuل الlahi صلى اه عل سلم بعثa معاadا إلى اليمن ibnu cabaas waxaa laga wariyey mucaad baana wuxuu yidhi nebigaa mucaad yeman u diray faqaala wuxuu yidhi ittaqi ittaqi dacwata almadluum ka laga gardaran yahay habaarkiisa ka dhowrso fa inahu shanigu wuxuu yahay laysa baynahaa wa bayna allahi xijaabun dacwadiisa iyo alla dhexdooda wax xijaaba uma dhexeeya waa la aqbalaa waa macnaha qaala hada xadiidun xasanun saxiix wabu macbadin ismuhu naafid ayaa la yidhaha magaciisa qaala wafi lbaabi can anasin waabi hurayrata wacabdillahi bni camrin waabi saciid waxaa laga qaadanaya marka qofka inuu dulmiga iska ilaaliyo ogaadana qofka uu dulmiyo ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado marba haddii madluum qofka uu ku sifoobo haddii uu habaaro qofkaasi in la aqbalayo habaarkiisa leanna dadka mucaad uu nebiga u diray waxay ahaayeen yeman ayaa tegi doontaa buu yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah qaala baabu maa jaءa fii khuluqi الnabiyi sal ll l slam nebiga dabeecaddiisa wuxuu ku yimid qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna jacfar bnu sulayman الضbciyu can haabiti can anas qaala khadimtu rasuula اllahi sal ly slam nebiga ayaan u adeegay cashra siniina toban sano famaa qaala lii uffin qatu weligay ima dhihin uffin uf ima dhihin kelmad yacnii uu dhibsado oon dhibsado yacnii ama ta'fiif keenayso igama soo kama soo bixin wamaa qaala lishayin shay ma uunan dhihin sanactuhu aan sameeyey lima sanactahu maxaad u samaysay walaa lishayin shayna uma dhihin taragtuhu aan ka tegay lima taragtahu maxaa uga tagtay wakaana rasuulu llahi sal ly slama min axsani اnnaasi khuluqan nebigu wuxuu ahaa dadkan ugu wanaag badan dabeecadda ayb dadka kuwa kan ugu wanaag badan buu ka mid ahaa khuluqan dabciga wamaa masistu ma taabanin khazan xariir khazigu ama waa xariirta ama nooc dharka ka mid oo aada u jilicsan masistu waa la kala furfuray faki baa lagu sameeyey massa ayuu ahaa marka masistu inay tahay ayaa badan afsax ah masastuna waa ku timid iyadana luqo ayb marka masistu iyo masastu labadaba waa jiraan masistudaas aada afsax u ah wamaa masistu khazan ma taabanin qadu weligay walaa xariiran xariir ma taabanin walaa shay-an shay ma taabanin kaana ahaaday huwa shayguba alyana inuu ka jilaac badan yahay min kafi rasuuli llahi sal ly slama walaa shamimtu shamimtu iyo shamamtu labadana waa iyadan waa jirtaan walaa shamimtu miskan ma ursan ma carafsanin miski qadu walaa citran catar kaana atyaba min caraqi rasuuli llahi sal ly slama ka udug badan dhididka nebiga sala allahu alayh waali wasalam ayb xadiidkan marka isagoo dhamaystiran bukhaari iyo muslim iyoba ayaa wariyeen waxaana maxalushaahidku uu yahay nebiga khuluqiisa ayuu tilmaamayaa qaala wafi lbaabi can caaishata walbaraa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna abu dawuud wahuwa aطayaalisiyu sulaymaan bnu dawuud qaala anba'na shucbat can abi isxaaq wahuwa camru bnu cabdillaahi اlhamdaniy qala samictu abaa cabdillaahi اljadaliya yaquulu isagoo dhahaya abuu cabdillaahi aljadali magaciisa cabdubni cabdu bnu cabdin ayaa leeyahy cabdu bnu cabdin ayb waana iqa samictu abaa abd samictu abaa cabdillaahi aljadaliya yaquulu sa'altu caaishata baan su-aalay can khuluqi rasuuli llahi sal ly slama faqaalat waxay tihi lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan nebigu ma ahayn mid xumaan falo iyo mid walaa mutafaxishan mid xumida isku kallifana ma ahayn oo iska keen keeno walaa sakhaaban fil aswaaqi suuqyada mid ku qayliyana ma ahayn oo dabcigiisa ma ka mid ahayn inuu qof yacnii qaaqla-ah uu yahay oo suuqyada ku qayliya ma ahayn marka suuqyada lagu qaylinayo qofka uu iska tanaagonayo ama uu qaylo dhee uu qasuuqi ku qaylinayo war codkiisa meel walba laga maqlaa ma fiicna ayb maadaama nebigii laga nasahay dabci fiican maaha qofku marka inuu hoos u hadlo ayb oo haddaad ama qof wax ka gadanayso ama qof wax u sheegaysid hoos inaad u hadasho dadka marka dabci dadka naga naga maqan weeyaan badanaana waxaa keenayo baad yacnii reer baadiyenimada iyo geelaas la daba joogo ile nebigu ayagoo ku tilmaamay dad cod dhaadheer inay yihiin dadka geela laba qofoo halkaas hadda wax iskugu sheegayso halkan waa laga maqlaa waa qaylo dhaam aaday u qaylinaya ma la rabo walaa yajzii bisayi'ati xumi uguma gudo asayi'ata xumida xumi xumi kuma gudo walaakin yacfuu waa cafinayaa wayasfaxu waa dhaafaa xumaan xumaan kuma gudo waa cafiyaa waa dhaafa ayb idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim ayuu ku dhaqmaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu cabdillaahi اljadaliyu ismuhu cabd bnu cabdin qaala baabu maa jaءa fii xusni اlcahdi wixii ku yimid fii xusni اlcahdi xusnu اlcahdi marka waxaa laga wadaa ricaayat اlxurma qofkii xurmo kugu leh adiga inaad xurmadiisa u ilaaliso mar walba waa khuluq aada u fiican qofkii adiga xurmad iyo xaq iyo kaa mudan ama xaq kugu leh inaad xaqiisa mar walba u ilaaliso ayb ricaayat اlxurmati weeyaan ama waxaa la yidhaha alixtifaadu bishayi shayga aada qofka isku barateen ama isku taqaaneen inaad u ilaaliso ayb qala xadaanaa abu hishaam alrifaaciyu qala xadaanaa xafs bnu giyaath can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat maa girtu waxay tidhi ma masayrin calaa axadin qof korkii kuma uma ama dartii uma masayrin min aswaaji nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama nabiga xaasaskiisa ka mida axad nabiga xaasaskiisa ka mida kama masayrin ama iyada darteed uma masayrin maa girtu intaan uga masa intaan masayray calaa khadiijata khadiijo inta aan uga masayray haween xaasaska nabiga ka mid ee kale kama masayrin wamaa bi an akuuna adraktuhaa wamaa bi aniga dhexdayda ma ahayn an akuuna inaan ahaado adraktuhaa yacni inaan soo haleelay yacnii ma soo gaarin mana soo haleelin ayay ka wadaa leanna nebiga khadiijo lama guursanin markay ka dhimatayna sawda ayuu guursaday kadibna markaa caa-isha iyo kadib ay markaa timid wamaa daaka kaagaasna ma aha masayrkaas ilaa likahrati dikri rasuuli llahi sal ll ly slama lahaa wax kalena ugama masayrine sheegidda uu nebigu sheegi jiray iyada badnaanteeda darteed aad buu u sheeg sheegi jiray maxalushaahidka marka waa meeshaan wain kaana wain hushaaniya kaana wuxuu ahaa nebiga layadbaxu shaata mararka qaar inuu neef ari aqalo ayaa dhacdo fayatatabacu bihaa ou markaa ula raac raaco sadaa'iqa khadiijata khadiijo saaxiibadeed fayuhdiihaa lahunna ou markaa u hadiyeeyo aa u hadiyeynaya markaa siinaya xusnulcahdi marka waa tanaa khadiijo wanaagay nebiga isku barteen waa u kaalmaysay ilmay u dhashay way ka dhimatay bal yacnii xurmadii uu u haayey ma ka tegin mana iloobin oo markay dhimatay kadib xataa waxaa dhacaysay mararka qaar marka uu rabo nebigu inuu markaa dad wax u hadiyeeyo oo kale khadiijo asxaabteeda iyo saaxiibadeeda u hadiyeyn jiray uu nebigu sal lla ly slam wax siin jiray muraacaatan lixurmatihaa isagoo ilaalinaya marka iyada xurmadeeda meeshaas marka wain kaana layadbaxu shaata bacdi naas baa meelay ka ka keenayaan ma fahmi kartid qaar baa waxay ka fahmayaan nebigu inuu xusi jiray iyada neefkan wuxuu u qali jiray iyada darteed waana ku xusaayay leeyihiin meel ay ku taallana male warkaas wain kaana layadbaxu shaata muxuu u qalay xadiidkan ma ku taallana muxuu u qalay yacnii nebigu neefkaani you u qalay xadiidka ma sheegayo riwaayadkuna ma tilmaamayo keliya baabka tarjamadiisana fiiri waxaa lagu keenaa keliya in qofka aada wanaagay xurmada u hayso saaxiibadiis inaad iyaga laftooda xurmayso isaga ku xurmayso ee neefkan marka nebigu intou qala khadiijo allah gaarsiiyo ma ku taalla meesha macnahaas isagana kuma yacni ma ma soo degdegaya ayb ee qofkuna munaas waxyaabo badanoo wax u qalan karaa mararka qaar oo gurigiisa hilib ahaanoo wax u qalan karaa dariskii inuu gaarsiiyo iyo ayaa kusoo dhacaysa marka intaas qaar kalena marka waxay yidhaahdeen ay ku dareenba kadiban wa ifkan markii ay dhimatay maalinkaasuu baqali jiray nebiga na tii kalea dab loolaayahay na iyadoo u qalay darteed uu ku xusaa lalaayahay maalinkay dhimatay ayuu ku aadiyey xaggee laga keenaa marka dadka ahluquluwiga waxyaaba qaraa-i baa laga maqlaana haddii arrintu ay sidaa tahayna culimada xadiidkan waxay soo geli lahaayeen abwaabta sadaqada iyo meyd in wax loo bixiyo saxiix in meyd wax loo bixiyo waa jirtaa laakiin in lagu aadiyo maalinkou dhashay iyo maalinkou dhintaan ujeedaa iyo ama maalin gaara la calaamaysta iyo waxyaabahaas maa bidca iyaga xadiidkanna marka meelahaas maynan soo gelinin culimadan fayatatabacu biha sadaa'iqa khadiijata ayuu la raacraacayay fayuhdiiha lahuna waa u hadiyeynayay qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariib qaala baabu maa jaa-a fii macaali alakhlaaq akhlaaqda teeda sarsare wuxuu ku yimid qaala xadatanaa axmed bnu lxasan bni khiraash albaqdaadiyu huwa abu jacfar saduuqun rawaa lahu muslimu watirmidiyu qala xadatanaa xabbaan bnu hilaalin qaala xadatanaa mubaarak bnu fadaalah qala xadaanii cabdurabihi bnu saciidin wahuwa cabdurabihi bnu saciid alansaariyu almadaniyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin ana rasuula اllahi sal ll ly slama qaal ina min axabikum ilaya yacnii kan la iigu jacayl badan yahay agteyda wa aqrabikum minii iigu dhowaanshiyo badan majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axaasinakum akhlaaqan kuwa idinkugu wanaag badan waay xagga akhlaaqda wa ina abgadakum ilaya kuwa la iigu nacayb badan yahay agteyda wa abcadakum minii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana iga fogaanshiyo badan atharthaaruuna waa kuwa warka badan waalmutashadiquuna warka afka ka buuxsado mutashadiq marka waxaa weeyaan midka dadka aftahanimadiisa ku dilo ayb oo iyaga marka uga uga iskaga sara mariyo waalmutafayhiquuna iyo kuwa kibro qaaluu yaa rasuula allah qad calimnaa waan garanay atharthaariina waalmutashadiqiin fama almutafayqihuuna maxay yihiin mutafayhiquuna qaala wuxuu yidhi almutakabiruun qaala wafi lbaabi can abi hurayrata qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi atharthaaru caadada marka tirmidiga kalimaadka gariibkaa marmar wou sharxaa atharthaaru huwa kahiiru اlkalaam waa midka warka badan wاlmutashadiquna aladi midka waaye yatadaawalu cala اnnaas dadka iska sarraysiinayo iska dheeraysiinayo fi lkalaami xagga hadalka wayabduu calayhim oo markaa ku afdheeraanayo isla markaana dadka ku afdheeraado qaala warawaa bacduhum hada alxadiida ayay wariyeen can ilmubaarak bni fadaalah can moxamed bni lmunkadir can jaabirin marka cabdurabihi baa laga tegey walam yadkur fiihi bacdigaana ma sheegin can cabdirabihi bni saciid ma sheegin wahada asaxu tirmidi marka wuxuu yihi kana asaxnimo badan oo cabdirabihi inaan la sheegin isaga marka wuxuu ka dhigayaa riwaayada cabdirabihi ay ku jirto almasiid fii mutasili اlasaniid midaana midda jaadada ah alriwaaya aljaada buu ka dhigaa laakiin culimadu waxay yidhaahdaan inuu ka maqlay marna mubaarak bnu fadaala moxamed ibn munkadir inuu toos uga maqlay marna waasida uga maqlay waa suuragal laa siyamaa weliba riwaayadii hore u fiirso mubaarak bnu fadaala wuxuu yihi xadaanii cabdurabihi bnu saciid weliba saraxa bitaxdiid marka masiid fii mutasil asaniid ma noqonaysa lanna xadaanii buuba leeyahay marka riwaayadan kale ee ou asax waaye dhahayana mursal ma noqonaysa khafi ah marka midaana waa saxiix middaa kalena waa saxiix qaala baabu maa jaa-a fi llacni waacni lacniga iyo lacnada iyo durista wixii ku yimid qaala xadaanaa bundaar qaala akhbaranaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu can kahiir bni zayd can saalimi can ibni cumara qaala qaala nabiyu sal l slam laa yakunu lmu'minu mu'minku ma ahaanaya lacaanan mid lacnad badan wafi lbaabi can cabdillahi bni mascuud qaala hada xadiidun xasanu gariib warawaa bacduhm hada alxadiida bay wariyeen bihada اlisnaadi can الnabiy sal ly slam waqaala laa yanbagii lilmu'mini mu'min uma haboona an yakuuna lacaanan inuu ahaado tii hore waxay ahayd mu'minku yacnii mid lacnad lacnadid badan ma ahaanayo midaana uma haboono inuu sidaa ahaado waa isku dhow yihi marka afkiisu mar walba in lacnad un ay ka dareereyso ma la rabo qaala baabu maa jaa-a fii kahrati اlgadb carada badnaanteeda wixii ku yimid qofka inuu caradiisu ay badnaato qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can abi xasiin abu xasiin cثmaan bnu caasim weeyaan hiqat habt suniy warubama dalasa rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi saalixin wahuwa dakwan abu saalix asamaan can abi hurayrata qaal jaءa rajulu ila nabiy sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala callimnii shayan waxibar walaa tughir haigu calaya hana igu badinin lacallii aciihi waxaan mudanahay marka inaan in aan weeleeyo oon xifdiyo qaala nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin laa taqdab marka laba macnaa laga wadaa asbaabta inaad carooto aada caro ay kaa timaada keenaysa ka fogow macnaha labaadna waxay tahay haddaad carooto ood xanaaqdo xanaaqi ha ku camal falin waxbuu ka allaynayaa marka labada macnaa un ku jirto ee macnuhu maahan bani aadamku min dabaa'icihi waxaa ka mida inuu caroodo weligaa ha xanaaqin dembi waayo inaad xanaaqda maahane macnuhu waxay tahay xanaaqin ee asbaabta xanaaqa kee ku keenaysa iska fogow si aadan uga xanaaqin macnaha labaadna waxay tahay haddaad xanaaqdo isdeji oo xanaaqaagii ha ku camal falin faradada dalika miraaran kaagaas buu dhowr jeer ku celceliyey kulu dalika yaquulu wuxuu dhahaya nebigu laa taqdab qala wafi lbaabi can abi saciidi wasulaymaana bni surad qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib min hada اlwajhi wabu xasiin ismhu cثman bnu caasimin اlأsadiy baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii kadmi اlgaydi carada deminteeda makhduudaadka tarjamadan ma qorayaan kulligood marka arnaa-udku wuxuu ka sugay tarjamadan mubaarak fuuri nusqadiisa ayb qaala xadaثana cabaasu bnu muxamadi الduuriyu wagayru waaxidi qaluu xadaثana cabdالlahi bn yaziid almuqri qala xadaثana saciid bnu abi ayuba qala xadaثanii abu marxuum cbdالرaحيم بن maymuun عan سهل بن mعاadi بn أنس الجuhني عan أbيهi عan النبي صلى اه عل سلم qaal man kadma غayضa caro qofkii demiyo wa huwa yastaطiicu isagoo awoodayo an yunafidahu caradaa inuu fuliyo dacaahu اllahu yومa الqiyaamaةi alla maalinta qiyaama wuxuu uga yeera calىa ru'uusi الkhalaaئqi khalqiga dhexdooda xataa yukhayirahu ilaa uu doorgeliyo fii ayi lxuuri shaaa xuurulciinta midii uu doono inkii caro demiyo isagoo awoodo inuu caradaa fuliyo oo wax qaribo isagoo awoodi karo inta uu ilaahay ka cabsado caradii demiyo aayaddan hadda waxay ahayd tilmaamaha dadka wan wanaagsan waxaa ku jirtay waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas marka wahuwa yastaiicu an yunafidahu waa shardi caradii waa carootay maba fulin kartid ma markaas oo kale waxaa la rabaa marka in adiga nafsadaada inaad ka adkaatay inay caddaato naftii hadda seed uga qaalib noqonaya ninku isagoo caro carooday caradiina fulin karo marka uu iska celiyo ilaahay dartii waa nin naftiisii ka adag wahay middaas waa midda ajarka badan ku xoraya qaala hada xadiidun xasanun gariib qaala baabu maa jaءa fi ijlaali اlkabiiri qofka weyn maamuusidiisa in la weyneeyo qala xadaanii moxamed bn اlmuhanى qala xadaanaa yaziid bnu bayaanin اlcuqayliyu wahuwa ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqط qala xadaanaa aburaxaal alanصaariyu aburaxaal bilxaaءi اlmuhmalati ayb aburaxaal alanصaariyu اlbasriyu ضaciif ayضa rawaa lahu tirmidiyu faqad labadanba tirmidi keliya u wariyo waana labadaba mid kasta waa ضaciif can anas bni maliki qaala qaala rasuulu lahi sal l slam maa akrama shaabun nin dhallinyaraa ma karaameeyo shaykhan oday lisinihi da-diisa kuma maamuusa darteed ilaa qayada allaahu lahu ilaa alla wuxuu usoo kaxeeyaa man yukrimuhu qof maamuusayo cinda sinihi da-diisa agteeda ayb bacdi nusq cinda kibari sinihi bay dhigayaan xadiidkan marka isnaadkiisu labada ninoo dacfiga ku jiro ayaa ku jiraan laakiin xadiid abi muusa baa ansaxay oo xasan ah ina min ijlaal illahi ikraama di shaybati lmuslim weyneynta alla waxaa ka mid a qofka cirada leh muslimka in la weyneeyo la maamuuso weyneynta allay ka mid tahay kaasaa ku filan marka ayb qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi hada الshaykhi yaziida bni bayaan ilaa min xadiidi hada الshaykh ereygan laftiisa xoogaa nooc inuu jarxi ku jiraa dareemi agtiisa wa aburijaali alansaariyu aakharu aburijaal alansaari nin kala waa isaga moxamed ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha kaas hiqatun hay sababta u baraarujinaa maxay taha kan shabahaas oo kale maxaa la dhahaa aburijaal iyo aburaxaal yah maya aye mutafiqe muftariq maaha aye mu'talif iyo mukhtalif waay maahan mutafiq iyo muftariq waa axmed ibnu caliyin iyo axmed ibnu caliyin aa mutafiq muftariq la dhahaa waa isku magac magaca magaca aabbaha laakiin laba shaksiyay kala yihiin hada huwa almutafiq walmuftariq amaa laakiin aburijaal iyo aburaxaal waa mu'talif iyo mukhtalif leanna maxaa yeeley waa isku sibaa loo qoraa qaabka loo akriyaa kala duwan mu'talif mukhtalifkaasaa la dhahaa waa isku qorid laakiin kala dhihid waay isku si ma loo ka waa la isku si ma loogu dhawaaqayo hadhow marka aburijaal iyo aburaxaal isku si see loogu qoraa ha dhihin lianna aburijaal waaba jiim midkaana waa xa-e ee xa iyo jiim isku si soo loo looma qoro xada iyo jiimka isku siyaa loo qoraa dhibicdana markii hore dhibicdu dadka ma samay jirin marka haddaan la dhibcinin xa iyo jiim mid ay tahay ma gara kartid walidalika mutalifka mukhtalifka uu baraarujina isaga tirmidi meesha marka waa aburijaal alansaariyu aakharu waxuu iskaga dhigay maaha ujeedau ka leeyahay qaala baabu maa jaءa fi lmutahaajirayni labada kala tegey wixii ku yimid qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna cabdاlcaزiiz bn mxamed wahuwa daraawardiyu can suhayl bni abi saalixin can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal tufataxu abwaabu اljannati jannada irdaheedaa la furaa yowma اlاtnayni wاlkhamiis fayugfaru fiihimaa waxaa loo dhaafaa liman laa yushriku biاllahi qofkaan ilaahay u shariig yeelin waa loo dhaafaa ila almuhtajiriina ila almuhtajirayni labada colka ah maahane oo ayagu kala colloobay maahan yaquulu wuxuu dhahayaa rudduu haadayni labadan celiya xataa yasطalixaa ilaa ay ka heshiinayaan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wayurwaa waxaa la wariyaa daruu haadayni labadan ka taga wamacnaa qowlihi almuhtajirayni yacni almutasaarimayni labada isgooyey waay wahada mihlu maa ruwiya can الnabiy sal ll ly slam oo kale waa anahu qaal laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaaثati ayaam waa soo marnay xadiidkan baabu maa jaءa fi sabri sabrka wixii ku yimid qaala xadaثana alansaariyu qaala xadaثana macnun qaala xadaثana malik bnu anas can الzuhriyi can cطaa bni yaziida can abi saciidi ana naasa min alansaari dad ansaarta ka mida sa'luu nabiya sal l slam nabigay wax su-aasheen faacطaahum waa siiyey uma sa'luuhu way weydiiyeen faacطaahum waa siiyey uma qaala wuxuu yidhi maa yakuunu cindii maa wixii waa shardiyo way maa wixii cindii aniga agtayda ahaaday oo min khayrin khayr ah falan addakhirahu ma kaydsanayo cankum idinka idinka kaydsan maayo ayb wixii agtayda ah oo maal ama khayr ah idinka kaydsan maayo meel idinka dhigan maayo waman yastagni qofkii hodan iska dhigo oo isku kallifo inuu yacni dadka ka deeqtoonaado yuqnihi illaahu ilaahay waa deeqaa oo xuqaa wuu ka deeqsiiyaa dadka ayb waman yastacfif qofkii is-dhowro oo baryada dadka inuu iska dhowro ku dadaalo yucifahu llaahu alla dhowree ayb waman yatasabar qofkii isa sabar siiyo sabarka isku kallifo yusabirhu llaahu alla sabar siiye sabaru siina meeshaas marka masale muhima laga qaadanaa waxay tahay akhlaaqda wanaagsan waxna waxaa weeyaan qofka allah ku abuuro waa jibilli waxna waxaa weeyaan waa takasub qofka isagaa inta isku kallifo ayuu shaqaystaa haddii marka dabaa'icda loo sallimo sida allah u abuuray markeedii hore oo la yidhaahdo buur iyo dad dabeecaddiisba in buur la rujiyaa sahlan oo ninku inuu dabci ka soo tago dabci kale uu tago waa adag tahay sida aan buur meel looga dhaqaaji karin iyo haddii marka dabaa'icda loo sallimo akhlaaqda ama dabaa'icda haddii loo sallimo marka hore sida siday u baxday haddii layskaga sallimo ma fiicna xadiidku wuxuu tilmaamaya in la bedeli karo leanna wuxuu leeyahy waman yatasabar waman yastacfif waman yastagni takallufaa ku jira saa dadaalaya ninkan sida uu sabarka ugu dadaalaya ugu dadaalaya marka dambe dabeecada u noqonaya mithaal yarna waxaa kugu filan weliba haddaad rabto tusaale yar waxaa kaaga filan xayawaanka qaarkood dabaa'icdooda inta laga bedelo ayaa si kale ay isu beddeshaa eyga waxaa lagu yaqaanaa sharax iyo hunguri weynin wuxuu arko inuusan dhaafin oo uu lafalafaysto ayaa lagu yaqaanaa haddii la tababarana waa la dirayaa ugaarka waa qabanaa waxba kama cunaayo isagoo waxba ka cuninaa ugu imaanaya waa la baray xayawaankii marka haddii dabaacdoo dabeecaddiisii la bedeli karo wax la bari karo isagoo weliba xayawaan ah bani aadamka min baabi owlaa wey dabcigii uu bartay waa iska bedeli karaan leanna xayawaana iska bedelay dabeecaddiisa ayb waana sida markaa culimo badan ay tilmaamayaan abubakr tartuushi kitaabkiisa siraajulmuluga uu ku sheego ayb wamaa ucdiya lama siinin axadun qof shay-an shay huwa isaguba khayrun khayr badan wa awsacu waasacnimo badan min asabri ayb ka waasacnimo badan oo ka khayr badan qof lama siinin qala wfi lbaabi can anasi qala hada xadiidu xasanu صaxiix wayurwa hada alxadiidu can maliki riwaayo kale waa falan addakhirahu cankum baa laga warina wayurwa canhu waxaa kaloo laga wariyaa falam addakhirhu cankum idinkama kaydsaninba aniga wاlmacnaa fiihi waaxidu macnuhu waa isku mid yaquulu lan axbisahu cankum yani idinka idinka xabisan maayo baabu ma jaءa fi di lwajhayni laba wajiilaha wixii ku yimid qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal l slam ina min shari الnaasi cinda allahi ywma alqiyaamati da lwajhayni ka ilaahay agtiisa qiyaamaha kuwa ugu sharta badan waxaa ka mida da lwajhayn laba wajiilaha weji u qoladan ugu imaanaya kuwana weji qaala wafi lbaabi can camaarin wa anas qaala hada xadiidu xasanu صaxiix baabu ma jaءa fi الnamaami isku dirdiraalaha kan waxaa ku yimid qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan an mansuri can mansuuri can ibrahim can hamaam bn الxariث qaala mara rajulu calى xudayfata bn اlyaman ayuu soo maray faqiila lahu waxaa lagu yidhi hada ninkani midkani yubaligu اlumaraءa madaxda ayuu wuxuu gaarsiiyaa alxadiiثa can الnaas warka ayuu dadka xaggooda ka gaarsiiyaa ninkan dadka madaxdaabuu u sheegaa dadka warkooda faqaala xudayfatu samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqle laa yadkhulu ljannata qataatun jannada ma gala mid dadka isku diro qaala sufyaan walqataatu namaamu yacnii macnaha waxaa laga wadaa calaa wajhi lifsaad nin dadka ka midoo hadda fasaad aan wadin inaad war intaad ka naqliso qof kale u geyso ninka madaxda u geyso ayaan la ogolayn ee macnuhu maaha ninka madaxda ah dadka axwaashooda inuusan la soconin maaha ninka madaxdaa dadka axwaashooda waa inuu la socdo oo uu dad ku dhex darsado dadkaas oo iyagu marka naasixiin ah dadkana u danaynayo diintana u danaynayo mamlakadiisana u danaynayo dabcan markii intaa marka qofkaasi culimmada shuruuddiisay sheegaan duraru suluuga abulxasan almaawardi wuu sheegayaa wuxuu leeyahay asaaska dowladdu waxaaba ka mid a inay lahaato dadka ay axwaashooda ka warqabto dadka wax kharibi rabo kuwa wax fasaadin raba in la oga inay ogaan kartaa la rabaa inta aynan wax fasaadinin taasna marka wuxuu leeyahay waxay ku ogaan kartaa dad inay ku dhex darto dadkii dadkaas laakiin maxaa laga rabaa dad ayaga dantooda fiiriya ma la rabo inay noqdaan waa inay noqdaan dad ammaano leh markhaati galo alla ka cabsi uu ku jiro oo wixii markaas xaalad adag oo xun keliya uun dadka ka badbaadin karaa laraa ee nin nin uun barnaamijkiisa keliya uun fushanayo lama rabo ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اlciyi hadal yaraanta wixii ku yimid alciyi bimacnaa waa qilaة اlkalaam qala xadaثna axmed bn maniic qala xadaثna yaزيid bn haarun can abi gasana mxamed bn muطrf can xasan bn caطiyaةa can abi umamata can الnabiy sal ه slm qaal alxayaaءu wاlciyu xishoodka iyo hadal yarida shucbataani min aliimaan waa laba qaybood oo iimaanka ka mida waaxaha iimaanka walbadaa-u afdheerida iyo walbayaanu aftahanimada baatilka loogu nusreeyo shucbataani min annifaaqi waa laba calaama labo qaybood oo nifaaqa ka mida bayaanku asaga sidiisa uma xuma laakiin waxa loo adeegsado qaala hada xadiidun xasanu gariibu inamaa nacrifuhu min xadiidi abi ghasaana moxamed bni muطarif qala wاlciyu qilaة اlkalaam wاlbadaa-u huwa alfaxshu fi اlkalaam afdheerida warxumada wاlbayaanu huwa kahraة اlkalaam waa warbadida mihlu haaulaai اlkhuطabaa buuyihi kuwaan qudbaynaya oo kale aladiina kuwaas oo yakhdubuuna qudbaynaya fayatawasacuuna fi اlkalaam warka aad ugu tawasucayo wayatafasaxuuna fiihi fasaaxana iska goobo tafasux wasnigaas maaa maxaa ku jira marka wasnigaas takalufaa ku jira ayb wayata wayatafasaxuuna fiihi fasaaxadii alla u abuuray maaha miday iyaga iska rarraadinayaan wayatafasaxuuna fiihi waxay aad is iskugu kallifayaan fasaaxo min madxi الnaasi oo dadka ammaantooda ah fii maa laa yurdi اllaha waxaan ilaahay raalli gelinayn maanta dhan dad bau ammaanayaa ilaahay waxaan raalli gelinayn xad buu ammaantiibuu xadkii la dhaafaa ayb qala baabu ma jaءa fi ina min albayaani sixran wuxuu ku yimid bayaanka eftahanimada sixr ayaa ka mid ah qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna cabdالcaزiiz bn mحamed عan zayd bni aslam can ibni cmr ana rajulayni qadimaa fi zamani rasuuli الlahi sal ll slama ayay soo galeen fakhaطbaa way qudbeeyeen facajiba الnaasu dadkii waxay la yaabeen min kalaamihimaa warkooda faاltafata ilayna rasuulu lahi sal l slam nabigaana milicsaday faqaala wuxuu yihi ina min albayaani sixran aw ina bacda albayaani sixrun bayaanka qaarkiis waa sixr qala wafi lbaabi can camaarin wabni mascuud cabdillaahi bni shikiir qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa fi اtawaaduci wixii ku yimid tawaaduca qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna cabdاlcaزiiz bni mxamed can ilcalaaءi bni cabdiلraxmaan can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal maa naqasat sadaqat min maalin sadaqa maal ma nuqsaaminin wamaa zaada allahu rajulan ilaahay qof uguma ziyaadiyo bicafwin cafis ou sameeyey ilaa cizan sharaf unba ugu ziyaadiya wamaa tawaadaca axadun qof ma tawaaduco lilahi ilaahay uma tawaaduco hoos iskuguma dhigo ilaa rafacahu llah ilaa ilaahay waa kor yeela qala wfi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawf wbni cabaas waabi kabshata alanmaariyi wasmuhu cumar bnu sacdin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa fi اظulmi dulmiga wuxuu ku yimid qala xadaثna cabaasun اlcanbariyu qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiyu can cabdilcaزiiz bni cabdillahi bni abi slma can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara can الnabiy sal ll slm qala ظulmu ظulumaat ywma اlqiyaamة qala wfi lbaabi can cabdillahi bni camri wcaaishata waabi muusa waabi hurayrata maطbuuca jaabiray ku daraysaa laakiin makhduudku ma qoraayo jaabir qaala hada xadiidu xasanu gariib min xadiidi bni cumar qaala baabu ma jaءa fi tarki اlcaybi liلnicmati wuxuu ku yimid in laga tago nicmada in la ceebeeyo wax ilaahay kugu nicmeeyey inaad ceeb ka sheegto qala xadaثna axmed bn mحamed whuwa almarwaziyu qala akhbarana cabdالlahi bn اlmubaarak can sufyaana can اlacmash can abi xaasim can abi hurayrata qaal maa caaba rasuulu lahi sal ly slam nebiga ma ceebaynin dacaaman cunto qadu weligii kaana wuxuu ahaa ida اshtahaahu hadduu jeclaysto akalahu waa cunayey wailaa tarakahu haddii kalena waa ka tegayey qala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu xaasim huwa alashjaciyu wasmuhu salmaan mawla cazata alashjaciya qaala baabu maa jaءa fi tacdiimi اlmu'min qofka mu'minka weyneyntiisa yacnii qofka mu'minkaa inuu qiimo leeyahay qala xadaثna yaxya bnu akham wاljaruud bnu mucaad wahuwa الsulamiyu الtirmidiyu hiqat rumya blirja rawaa lahu الtirmidiyu faqat qala xadaثna alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu qala akhbarana اlxuseyn bnu waaqid can أwfa bni dalhm wahuwa اlbصriyu saduq rawaa lahu الtirmidiyu faqat can naaficin can ibni cumara qaal sacida rasuulu اllahi sal l slam almimbara nabiga mimbarkiibuu fuulay fanaadaa bisawtin rafiic cod kore ayuu ku dhawaaqay qaala yaa macshara man aslama bilisaanihi war kuwa carabka ka islaamayow walam yufdil iimaanu iimaankuna ounan gaarin ilaa qalbihi qalbigiisa laa tu'du lmuslimiina muslimiinta ha dhibinina walaa tucayiruuhum ha cabaynina walaa tatabicuu cawraatihim cawraadkoodana ha raacraacinina marka waa muuminku qiimo inuu leeyahay intaas waxaan loogu sameyneynin inaad iska raacraacdo cawraadkiisa ma haddaad marka khiyaaru cibaadillaahi aada haddana sii raacraacdo waa kasii daran tahay saxaabadii iyo taabiciintii iyo aimatulhudaa ayb iyo dadkii marka yacni cilmiga laga baranayo fainahu shanigu wuxuu yahay man tatabaca qofkii raacraaco cawrata akhiihi lmuslim walaalkiis muslimkaa cawradiisa tatabaca allaahu cawratahu allah isna cawradiisa raacraacayo waman yatabic illaahu cawratahu qofkau alla raaco cawradiisa yafdaxhu waa ceebaynayaa alle walow fii jawfi raxlihi gurigiisa gudihiisaba ha ku jira haddii adiga ilaahay ceebtaada inuu bannaanka keeno ku talagalo gurigaaga adoo joogaa yaad ku ceeboobaysaa qaala wanadara bnu cumar wuxuu eegay yowman maalin ila lbeyti guriga kacbada ow ila alkacbati faqaala wuxuu yidhi maa acdamaki alla weynin badnidaa wa acdama xurmataki xurmadaada weynin badnaa waalmu'minu mu'minka acdamu weynin badan xurmatan xagga xurmada cindallaahi ilaahay agtiisa minki adiga kacbada saa sharafta u badan mu'minkaa ka sharaf badan oo ka weynin badan qala hada xadiidu xasanu gariibu la nacrifhu ila min xadiidi xuseyn bni waaqid warawaa isxaaq bnu ibraahim asamarqandiyu can xuseyn bni waaqid naxwahu waqad ruwiya can abi barzata alaslamiyi can اnabiy sal l slam naxwu hada qaala baabu maa jaءa fi tajaarubi kitaabkaan iska dhammaynaynaa xeeraa ka dhima qaala tajaarubta wixii ku yimid tajaarubtana waxaa laga wadaa tajaaribta waaye aragnimada waaye aragnimada qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna cbdالlahi bn whbi can cmr bn الxariث can daraaji can abi اlhaythm can abi saciidi qala qala rasuulu اlahi sal ly slam laa xaliima mid dulqaad badan ma jiro ilaa duu cahratin ilaa ku kuf kuf u saaxiiba maahani yani ninku haddii uu dulqaad badan yahay waa nin waaye arag ah oo wax badan kusoo gubtay walaa xakiima mid xikmad badan ma jiro ilaa duu tajribatin mid tajribo u saaxiiba uha haddaad aragta nin xikmad badan waa nin wax soo maray oo tajaarib fara badan leh tajribadu marka wax weyn qiimo weynay ku fadhisaa xadiidka marka daraaj ayaa ku jiro weliba abulhaytham uu ka warinayaa waa cilla oo marka dacfigaasa ku jiro qaala hada xadiidun xasanu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi baabu maa jaءa fi lmutashabici bima lam yucdah qofka isku dharjinaya waxa aan la siinin waxaan lagu siinin baad isku dharjinaysaayo waa haystaa leedahay qaala xadaثna caliي bn xujrin qaala akhbarana ismaaciil bnu cayaash can cumaarata bni haziyata can abi zubayr can jaabirin can الnabiy sal ly slm qaal man ucطiya qofkii la siiyo caطaa'an siismo fawajada helo falyajzi bihi ninkii wax la siiyo dabadeed wax helo haabaal gudo waman lam yajid qofkaan helina falyuni ha ammaano oo jazaaka allahu khayran ha dhaho faina man ahnaa qofkii ammaano faqad shakara waa shukriyey waman katama qofkii qariyana faqad kafara waa abaal dhacay waman taxallaa qofkii isku qurxiyo isku macaanaysiiyo bimaa lam yucdah waxaan la siinin kaana wuxuu noqonayaa ka laabisi thawbay zuurin laba maroo been an in labisan xadiidka marka isnaadkiisu waa daciif oo ismaaciil ibnu cayaash baa wuxuu ka warinayaa nin aan reer shaam ahayn laakiin mutaabacuu leeyahay qala wfi lbaabi can asmaءa binti abi bakri wcaaishata qala hada xadiidu xasanu gariib wamacnaa qowlihi man katama faqad kafara yaquulu kafara wuxuu ku gaaloobay tilka nicmata nicmadaas iyada kafarada marka in kufriga akbarka loo qaatou diidaan ninka abaal intan loo galo aan gudin abaalkaas waa kufriyey kufrigiisu waa maxay waa kufraanu nicma nicmadaas waay wuxuu ku kufriyey ayb gaalnimo la kala qaadqaadaayo ma jirta iyo waa kan a'imadii islaamka gaalnimo kelmaddan kufriga way kala qaadqaadayaan qaala baabu maa jaa fi اhanaa'i bilmacruuf wuxuu ku yimid macruufka in laysku ammaano tarjamadan ma soo aroorin laakiin mubaarak fuuriga ayaa keenay nusqadiisa qaala xadaثanaa ibraahim bnu saciidin اljawhariyu wاlxuseyn bnu اlxasan almarwasiyu bimakata ayb qaala labadaba midkan dambe waa saduuqa horena waa hiqa qaala xadaثana alaxwas bnu jawaab wahuwa abuljawaab saduuq rubama wahim can sucayr bn اlkhims wahuwa abu malik saduuq lahu cinda muslimi xadiiثu waaxidu fi اlwaswasati can sulayman الtaymiy can abi cuثman الnahdiy can usamata bni zayd qala qala rasuulu اlahi sal ly slam man sunica ilayhi macruufun qofkii wanaag loo sameeyo faqaala lifaacilihi qofkii sameeyey ku yidhaahdo jazaaka allahu khayra faqad ablaqa fi اhanaa'i ammaanta waa ku xeel dheeraaday qala hada xadiidu xasanu jayidu gariibu la nacrifhu min xadiidi usamata bni zayd ila min hada اlwجh waqad ruwiya can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama milahu isagoo kale nabiga laga wariyey qaala wasaأltu muxamada bukhaari baan su-aalay falam yacrifhu xadiidkan marka ma garanin intaas kadib makhduudaadku intaasay ku ekeeyeen maطbuucaadka ayaa maطbuuca wuxuu ku daray xadaثanii cabdالرaحim bnu xaasim albalkiyu qaala samictu اlmakiya bna ibrahim yaqulu kuna cinda bni jurayj almakiy fajaءa saa'l fasa'lahu fqala bnu jurayj lkhaasinihi acdihi diinaaran faqaala maa cindii ilaa diinaarun in acdaytuhu lajuctu la jucta in acdaytahu lajucta waciyaalaka qaala fagadiba waqaala acdihi qaala almakiyu fanaxnu cinda bni jurayj id jaءahu rajulu bkitaabi wasurati waqad bacata ilayhi bacdu ikhwaanihi lacagaa loo soo dirayba wafi lkitaabi inii qad bacadtu khamsiina diinaaran ayaa ku taal qaala faxalla bnu jurayj asurata tariiqadkii buu furay kiishkii facaddahaa waa tiriyey faidaa hiya axadun wakhamsuuna diinaaran konton iyo kow qaala faqaala bnu jurayj likhaasinihi qad acdayta waaxidan hal baad adiga bixisay faradahu llahu calayka ilaahay waa kasoo kuu soo celiyey ninkan konton uuna siiyey halna ilaahay waa ka asaan noo soo celiyey waa halkii uu yidhi warbixi halkan diinaar khaadimkuna uu yidhi de haddaan halkan bixiyo adiga iyo ciyaalkaaga waxaad cuntaan ma helaysaan warbixi intaas marka madbuuca unbaa dhigaya idinka ma idin qora usuululkhadiya male laakiin intan madbuucaas ayaa qorayo aakhiru abwaabi اlbiri wasila salى اllahu waslama calaa nabiyina mxamed